maanta waxaan adduunyada adduunyada lagu arga lagu sameeyey oo dulmi ah oo musuqmaasuqa cadaalad darro ah anigoo nin musharaxa oo da-daydana konton iyo toddoba sano jir jira ayaa ninka aan la tartamaya oo saddex afar iyo laba iyo toban sano xildhibaan ahaa oo saddex dowladood xildhibaan ahaa waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa aan caadi ahayn kadib waxaa dhacday markaan isagoo macnihii erdadii gacantiisa kusoo qortay iyagoo ay gacansaar la lahaayeen oo hoosha u fuliday nin wasiir marfaasiinta la yidhaahdo xasan cabdi la yidhaahdo oo beesha macalweyne ka dhashay xasan oo dana gaare ninkan lacag toban kun uu ka qaatay labaatanna loo ballan qaaday ayuu u daadihinayay guddiga doorashooyinka dacwadaan ka geynay dacwadii lisaala la sawiray oo la qaaday la yidhi al-amuum erjadii markaan sawirka laga qaaday aan qiimeeyey xaaladooda shan iyo toban nin waxay ahaayeen ilaahay haddaan ka baqo sheekh shaacir mid albashay oo la yidhaahdo saqaabo sheekh maxasan birkaan midka labaad wuxuu ahaa xasan sheekh shaacir uu ahaa kuwaas kalena waxay ahaayeen laba walaalihiisa wiil walaashi walaalkiisa dhalay kuwo kale saas oo kale adeer adeer adeer abti shan iyo toban inay ahaayeen guddiga guddoomiyaha markaan u tegay sidaanaan ku galaayiray laakiin shan iyo tobankaanan ka cab cabasho kaga muujiyey waxaa yidhi lix qofaa laga bixinaa lix qofaa lagugu daraa waxaa lasoo madadaalay beri beri beri siilay lahaa doorashadiiaa soo dhex soo duba gashay kadib markaan waay wuxuu yidhi kor oga baxsaan ku geli haa okay erjadii saaka markii la xareeyey aan meesha tegay horeba aniga baaba laga tabaabushaytayba liiska oo musharaxnimo warqadii oo aqbalkana waa haystay ninkaas gabar ayaa la yidhahdo xaliimo madey iyo isagaa lagu soo qoray aniga waaba laga tashaday aniga guudixumaa meesha u galay warqadeeda wata erjadii isaga soo qortay ahayd wax yar kadib haddaan kursiga fariistay mid aniga ila socday oo aniga howlwadani ahaa ayaa markii dambe markii loo yimid oo anagoo gudaha ku jirno ergadii hor fadhino kiyaa laga soo qabsatay oo saddex iskiya qadaadka waxbaxa lagu soo rutay banaanka loosoo bixinin oday da-deyda oo kale ahaa aniga wax yar kadib ninkiyaa wuxuu leeyay ninkaa ilama tartamayo wuxuu ku wareego wareegaba waxaa shir sameeyey wasiirkaasi xasan cabdi iyo mursal oo guddoomiyaha ayaa wax dhaqaalaha haddana mar kale dhex maray aniga saan u dhex fadhiyey lix askariyaa lagii soo diray banaankaa laisoo bixiyey markii banaanka laisoo bixiyey qolo u n ka ah ayaa wad maxaa dhacay ay yidhaahdeen warqadian kusay ninkii u n ka jooga galow yidhi markii dambe annagaa xalinayna qadaarta ama shaatiga kulli jaakada gadaasheeda laisoo jiiday banaanka yaa i yeelay waxaa la yeelay nin baafo la yidhaahdo baafo marka xagga la istaagay waxaa yimid mursal waa la iwaday meel laaba la geliy kuraasaan dhiganay waxaa mursal hadalka ugu horreeya iskaga tanaasul yidhi ninkaan
waa tahay waxaan waxa waxaa nagu maqaala in lagu yiri lacag dhaqaalo qaado kana talaasul arrintan mida kale waxaa su-aasha isweydiinta mudan ay tahay adigoo bixiyey dhaqaalihii doorashada iyo musharaxnimadana buuxiyey shuruudina buuxiyey sababta keentay in lagugu soo dari waayo liiska
sababta lagu soo dari waayo cabsi aada u fara badan ninkaan kalsoonidiisa yar shacabka beesha macalweyne meel kastoo joogaan ninkaan kalsoonidiisa aaday u foolxumeyd shan iyo tobankaas uu dhalay maahin haddii meel walba laga keeno oo isaga loo madax baneeyo uu soo qorto aniga waxaan waa diyaar oo codkan kaga qaadi lahaa inaan ka qaaday markuu arkay ayuu nimankaa mursala ku daba wareegtay laaliisuu bixiyey maalmahan oo dhan aa laguday anigaba liiska ma layguma darinba marka
okay waa tahay waxa guddiga doorashooyinka ayaa laaluushka qaata miyaad leedahay
ma nacam ninka la yidhaahdo dana gaara inuu wato waxaan ka ogaaday lacagtaada qaado laba jeer u yidhi dacwaa kaa taala ninkaan beesha masiis waxaas kugu dacweynaya odigii saxiixaha ayaan telefoon u diray ma ku go-daa haa odigii markuu la hadlay ayuu wuxuu yidhi ninkaan isagoo fahmaya oo kujeedu lahay ninkaan ani maan qaanay telefoon waa igu qaldin uu dhahay haye odayaashii shan iyo tobanka ninoo darab aan kuu keenay kusoo hor fadhiistay noo cabtiriyay aniga isaga hal jifale iskala soo baxnay ee lagu sheegay maxaa maxaa ka dhahday kuwaasna maan qaanuu yidhi wax yar kadib warkiiba haddii aan aan ku celceliyey waxaa ii yimid labaatan askari iyo korneelkii meesha xukumay aniga qadaadka lagu dhuftay waa la ii qadanqaday anoo da-daasa mar waa kufay far yar wax waa iga gaaran geedka hoose banaankaa lagu celiyey wiilashii kale banaanka soo booday ee toddoba ah toddobadii ayagana waa la gagaraacay aniga iyadoo meesha nogula nalagu xiray toorankii toddobada kasoo baxay toddoba kale oo beero kale ka dhashay oo irgaha ayaa lagu soo buuxiyey aniga marka sidaasaa li lii galay wa waa tahay waa tahay maxaa caddayn u haysaa in erge kale oo ka baxsan beesha lagu soo daray maxaa caddayn u haysaa mukhtaar ahaan adiga oo ah musharaxi beesha u taagnaay xildhibaan
waxaan u hayaa micnihii qoladii oo gudaha ku jirtay ayaa micnihii kuu cadaynaysa wax kalsoodiya maaha bili hataa tirada lagu soo daray toddoba waa ka yaraaya iyadoo koorankiisa aan buuxsanin oo konton iyo koowa ka yar ayaa micnihii oo sheekada lasii waday lasii waday haloo codeyn yidhi dadkii aniga ii codeyn lahaa oo meesha joogay hataa warqado aan waxba ku qornayna meesha lasgeesida ma garata waa tahay guddiga kor joogtada ee doorashooyinka arrintaas ma la socdeen hawsha siday wax u dhaceen
nacam waa la socdeen kuwa nabadgelya ciidanka nabadgelya korneelka la weydiin karaa ninka ma nin walba oo meesha jooga arrintaasi lagu sameeyey arrin aad iyo aad u fooxuna ahayd waxaaba kasii daranba aniga micnihii aniga saasay lagu sameeyey rag oo micnihii ilida kore lagu reebay oo saasi jiray oo beesha ma iwaageen hataa waa jireen laba nin saddex nin ay ahaayeen halina gudaha la geliyey labadii nina ofaa la yiri ninkiina saasuu ku guulaystay barnaamijka ay wadaan waa mid cadaaladda aada uga fog maamul xumada ka okay okay waxaan rabnaa inaad bulshada u cadaysa ninkii la aada la tartamaysa si ay macnaha magaciisa sheekh shaakir sheekh shaacir sheekh shaacir
a ninka ani aan la tartamayo waxaa la yidhaahdaa musharax sheekh shaacir sheekh maxamed birkaan sheekh shaacir sheekh maxamed birkaan baa la yidhaahdaa waa tahay sheekh shaacir sida informationka aan ku hayno xogta ku hayno waxaa la tartamay maanta gabar kalaa la tartantay marka gabadhaasi kale maxay ahayd idan ma musharaxiinta kamid ahayd
maya gabar ask gabar as gabar askariyada oo qoys ahaan isu xigaan ayaa laba kun iyo shan boqol ka shubay uu ka shubay si anigaba aan meesha ula soo istaagin oo ugu talagalay
waa tahay aad